جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmo aan idinkugu haynana waxaa ka mida wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan wilaayadaas maamul goboleedka riddada hirshabeelle ayaa qiray in ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen magaalada biyacadde ee wilaayada shabeellaha dhexe weerar qorshaysan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay wafdi ka socday dowladda xabashida itoobiya ayaa gaaray magaalada baydhabo xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay lafta gareen iyo xasan gurguurte kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo iyo odayaasha dhaqanka wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayadaas haweenka ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jiro furumaha hore ee dagaalka
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa isniin bisha ramadaanna waa saddex sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan wilaayadaas anas al ansaari ayaa warbixintan inoo haya isagoo ku sugan jiidda hore ee dagaalka waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaan waraysi gaar ah oo la yeelana wuxuu kaga hadlay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay xaaladihii ugu dambeeyey ee ka soo cusboonaaday wilaayada islaamiga shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabanku tukade ayaa ka warbixiyey xaaladda guud iyo dagaaladii dhowaanahan ka socday gobolkaasi walaal alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhul ballaaran sidaad u sheegtay ayaa dib looga taagay raayada tawxiidka dhulkaasoo taqriiban laba boqol oo kilomitir ah oo ay dib u qabsadeen ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa lay ka soo bilaabeen daarunacmo oo ah degmada runurgood alkawtar oo degmada aadayabaal ah iyo cali axmed afarta tuulo wararaxley iyo warar ciise iyo garas madoobe dhulkaas oo dhan waa la xoreeyey ilaahay baa ku maasan laba boqol oo kilomitir ayuu taqriiban gaarayaa haddaan wax la jirin marka dhulkaas ayaa lala wareegay mar aan weydiina warar sheegaya in ay la soo xiriireen qaar ka mida maleeshiyaadkii ay gaaladu ku hubaysay wilaayada shabeellada dhexe waxa uu ku jawaabay sida tan arrintaasu waa arrin saxa marka aad su-aashaada weydiiso oo ahayd maleeshiyada ayaadi lasoo xiriiray waa jiraan rag badanana lasoo xiriiray oo noo yimiday ragna waa xiriirnay weli isuma anaan imaano wakhtigu waa bilow waxaa ka mid a raggana lasoo xiriiray nin la yidhaahdo cabdiwabiir kadibna ninkaasu markuu walaayada u yimiday oo ilaahay u toobo keenay oo bayaankiisa iyo caqligiisa ou jeedshay isagay odayaashii la socday la fasaxay oo la yidhi markaa laga bilaabo saacaddaas waxaa dib u soo noqda walaaltinimadeen ninkaas habeenkiiba markuu gurigiisa tegey waxaa loo dhigay haddii alla idmaayo waa la shirqoolay ciidanka riddada ayaa shirqoolay kadibna waa la xiray sida aan maqalnay ugu dambeyn fariin baaqa ayuu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabanku tukade
fariinta aan u jeedinayo waxa weeye kow awalan qabiil qabaa'ilka deggan ee gobolka shabeellada dhexe waxaan leeyahay walaayada islaamku uma haysato qabiilka wixii ay sameeyeen afraad ridowday oo diinta ilaahay la dagaalay ayagay u gaar tahay ilaahayna wuxuu leeyahay walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa dembi dadleeyaha dad kale looma qabanaayo sideedaba gaal calaamadda lagu yaqaano waxaa waaye ilaahay iyo cadowgiisu markay isqabtaan safka ilaahay kasoo horjeedo u galaa wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiraa horta qabaa'ilka waxaan leeyahay annagu qabiil ma nihin dad mabaadi' ku diriraayaan nahay waxaad barateen adinku hal nimoo ero ka mid aho hadduu qabiil dilo in inta kale u dakaraysan tahay oo meesho lagu arko ay qabiilkaasu ku dilayaan war annagu saas manihin annagu mabaadi aan ku diranaynaa ilaahay kitaabkiisaan wadnaa qofka kitaabkaas ilaahay ka hor timaada eedaa murtad ah kan la dhashay iyo kan dhalay iyo naagtiisa iyo ilmihiisana looma haysto marka dadka waxaan u sheegayaa in aan wax laga haysto qabiil la haysto oo reer hebelaa annaga nugu cadowa la leeyahay inaysan jirin haddii ay taas gartaan dadka waxaan leeyahay kuwa qoryaha qaatay oo ilaahay cadowgiisa ka mid noqday waxaan idin leeyahay ilaahay u toobo keena haddaad ilaahay u toobo keentiin rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay man taaba min addenbi kaman laa denba lah qofkii to- dembi gala riddaa u weyn gaalnimo ah ninkii gala ee ka toobo keena isagoon dembi gelinay la mid tahay haddii adduunyada aad danka leedihiin inaad noolaatiin oo nabad ku noolaatiin aakhire inaad janno gashiin haddii aad rabtiin ilaahay u toobo keena annaguna waxaan idinka ballan qaadaynaa wax la idin haysto oo naftiinna iyo nacfigiinna wax aan ka rabno iyo wax laydin haysta ma jiraan xataa qoryaha aad haysatiin xoolihiinay ka mid yihiin cid idinka rabta lama arko
maamul goboleedka riddada hirshabeelle ayaa qiray in ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen magaalada biyo cadde ee wilaayada shabeellaha dhexe sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed dhuubow markii ugu horreysay maamulka shaadala dirirka ah ee isku magacaabay hirshabeelle ayaa ka hadlay dagaallo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey murtadiinta oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe guddoomiyaha murtadiinta ugu magacaaban magaalada biyo cadde ayaa qiray in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen gacanku heynta magaalada isagoona ku qaylo dhaamiyey in mujaahidiinta ay weerarka ku kadiyeen kadib markii ay ka soo weerareen jihooyin kala duwan cabdiqoorgaab guddoomiyihii murtadiinta ugu magacaabnaa magaalada biyo cadde ayaa intaasi ku daray in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay wajahayaan xaalad adag wuxuuna qiray in diyaaradaha siliibiyiinta ay duqeymo ku gubeen guryo dad shacab ay lahaayeen oo ku yaala magaalada biyo cadde maxay ugu suurta gashay waxaa waaye maxaan yidhaha bilaarosibiqda ugu gashaa maalihii ay kasoo gelayan meel aan laga filin inay ka yimid nimankaasu wadada ciidan ma jirin ciidamada oo maxaa isleeya oo anagu aan wadanaa meesha joogeen dagaal inagu bilaabeen ururkan noogu yimiday gubeen guryaha madaashiica ku dhacda madaashiica ku dhacda maayan hadda walaahi ayagu hadda goylo gubeen mar anaga waxaa kamid a guryahaba dhan ba waa waa gubteen duqaymo ka ah gubeen oo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay la wareegeen magaalooyin ay ka mid yihiin ceelbaraf biyo cadde caadley miirtaqwe califooldheere iyo deegaano kale oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe iyadoona deegaanadaasi hadda lagu maamulayo shareecada islaamka muddo sannado ah oo dadka ku nool deegaanadaasi ay la dhibanaayeen rafaadka ay ku qabaan maleeshiyaadka murtadiinta ee ka talinayay deegaanadaasi mahadsanid cusmaan weeraro qorshaysan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay maareeyaha garoonka magaalada baydhabo isaaq moolla madow sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay qarax ku weerareen goob dadka ay ku baarayeen maleeshiyaadka riddada nisa ee ku taalla magaalada baydhabo waxaana jiray khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo maleeshiyaadkaasi gaaray dhanka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar madaafiica ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmada aadan yabaal waxaana jira khasaare cadowga gaaray wafdi ka socday dowladda xabashida itoobiya ayaa gaaray magaalada baydhabo xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay lafta gareen iyo xasan gurguurte sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abushayba wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay magaaladaasi gaareen wafdi uu hogaaminayo kusimaha safiirka itoobiya ee soomaaliya siliibiga lagu magacaabo atatema heele saraakiishan ayaa markii ay gaareen magaalada baydhabo waxay durba la qaateen kulan madaxa maamulka riddada koonfur galbeed murtad cabdicasiis laftagareen si rasmiya looma shaacin ujeedada safarka wafdigan itoobiyaanka ee ka socda dowladda kaafirida itoobiya kuwaasoo magaalada baydhabo yimid balse wararka ayaa tilmaamaya in safarka xubnahan itoobiyaanka ku yimid magaalada baydhabo uu ka dambeeyey markii dalab a ka yimid murtad lafta gareen warar hoose oo soo baxayay maalmahan ayaa tilmaamayey inuu khilaaf hoose soo kala dhex galay murtad laftagareen iyo murtad xasan gurgurte hogaamiyaha kooxda riddada taasina ay keentay in laftagareen uu u yeerto wafdigan itoobiyaanka ah cabdicasiis laftagareen ayaa la tilmaamayaa in mardhow uu ku dhawaaqo inuu ka baxay heshiiskii uu horey ula galay murtad ee gurgurte kaasoo ku saabsanaa wax loogu yeero doorashooyinka islamarkaana shaacin doono inuu qabsan doono doorashooyin la mid ah midii uu qabsaday murtad axmed madoobe oo dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo madaxa maamul goboleedka shaahirdarka koonfur galbeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu waday kulamo uu la qaadanayay siyaasiyiin ka soo jeeda maamulkiisa iyo xubno xildhibaanada baarlamaanka riddada koonfur galbeed ka mid ah isagoona kala hadlayey go-aanka uu ku dhawaaqi doono maalmaha soo socda haddii uu qorshahan qaato murtado laftigaran waxay ka dhigan tahay inuu fashilmay mashruucii garguurta uu wadwaday kaasoo ah wax loogu yeero doorasho qof iyo cod ah islamarkaana hore ay uga soo horjeesteen maamulada riddada puntland iyo jubbaland mahadsanid abuushayba kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo odayaasha dhaqanka wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelcadde casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya waxa uu ahaa kulan ballaaran oo si heersanaan loo saagaasmay una dhexeeyey golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gado iyo mas-uuliyiinta wilaayada kaasoo looga arraysanayay qodobadii kasoo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maktabo siyaasa wilwilaayaad iyo qodobo kale ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gado naqiib ibraahin maxamed cigaal isagoona sharaxaad ka bixiyey qodobadii kasoo baxay kulanka u dhexeeyey iyaga iyo wilaayada qodobka labaadan ka hadalna waxaa weeye gulihii waaweynaa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu mujaahidiinta ku manaystay ee asbuucihii soo lasoo dhaafay ayagana dhacay gobolada dhexe iyo bakool iyo xuduud beenaadka gudaha kenya ka dhacay guulahaasoo ilaahay subxaana wa tacaala gacanta mujaahidiinta uu maaragtay muslimiin badanna uu ku farax geliyey gaalo badanna uu ku cinqaabay qodobka saddexaad oon shirka oga hadalnay waxaa weeye garab istaagga mujaahidiinta haddaan nahay annaga nuqabada gobolka gado qaabkii aan mujaahidiintaas maaragtay ola falgeli lahayn ama aan u garab istaagi lahayn naf iyo maalba inaan si maaragtay aad dardar iyo maaragtay go-aan u leh aan oga soo horjoogno cadowga alle islamarkaana ah cadowga islaamka cadowgaasoo ay maaragtay hormuud ka tahay dowladda maraykanka gacanyarana ugu tahay dowladda etoobiya dufaac iyo caratuurna ay u yihiin murtadiinta soomaaliyeed oo hor socdo xasan gurguur sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gado naqiib xasan cismaan biixi iyo waas cismaan maxamed maxamuud arrimahaas ayaga ah waa soo dhoweynay sidii uu noogu soo qaaday baan u qaadanaa annaga shirkaana waxay ka soo baxay dhammaantood waan isla qaadaa dhignay waana ku farxannay gul noo imaaday bayna ahayd waana soo dhoweynaynaa haddii aan nahay noqobada gobolka gadi ee ku dhaqanka shareecada islaamka dadka shacabka oo muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa inay muslimiinta soo garab istaagaan inay dalkooda difaacdaan inay diintooda difaacdaan inay dadkaas inay waxba u haynin inay arkaan ayaan dadkaas isaga aad u tusaynaa ugu boorinaynaa waxaan ugu baaqaynaa dad ku jiro nimanka caluulshaqaystayaasha oo murtadiinta waxaan u sheegaynaa inay ka waantoomaan meesha xasaasiyaddu maanta meesha maraysa way arkayaan xabaabaayo waa ayaka jaanis ma haystaan jaanis waxa weeyaan kitaabka ilaahay loo soo noqdo inay soo xarudaan baan diyaar u nahay inaan soo dhoweynaan diyaar u nahay kan meesha xarbada markaas iskaga hor imaan ma nin walaal ha ogaadeen qoriga naga dhexeeyo sii dayn male naqiib baan ahay ninkan inay hebel wey waan sii daynaya male qoortaa lagu dhufani laakiin waxaan naqiib ugu nahay hadda inay soo baxaan oy ka soo baxaan gaalada oy toobad keenaan oo ilaahay dartu usoo noqdaan oo kitaabkooda iyo dalkooda ay difaacaan ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabada kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gado sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey kalimaad kala duwan maanta hoggaankiinnii ama odayaashiinnii baa idinku baaqay dariiqa jihaadka waana dariiq lasugu baqdaa dariiqii ugu xaq badnaa oo aljihaad fii sabiiliillah oo nabiga ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay darawtu asanaam ammaanka geela ama baarka geela meesha ugu fiican baa lagu tilmaamay jihaadka kii ayaga ahayn maanta idinku baaqeen ummaddaas marka waxaanu leeyahay waa ummad lagu yaqaano cizi iyo sharaf iyo jihaad lagu yaqaana waxaanu leenahay baaqaas ayaa noo baaq ah waxaan idinku adkaynaynaa ama waxa weyan baaqoodayaashaan ku xoojinaynaa inaad saaxada jihaadka soo waxa weyan buuxisaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisana aad u hilaysaan alle subxaana wa tacaala furmaha buuxiya raggiina buuriya dadka ummadda waxaa weyan u tihiin ka reeba caadaad ilaahi subxaana wa tacala jazaaka allahu khayr saas ayaan dhihi lahaa odayaasha guud ahaan kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada istabajooga ah ee sida dardarta la oga socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga hegado kaasoo looga haraysanaya garab istaaga ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid casaam ugu dambeyntiina haweenka ku dhaqan degmada bo-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee dagaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo diyaariyey ونقول لإخواننا المجاهدين الذين يراغمون الأعداء في كل الجبهات ويحرسون بيضة الإسلام في شرق xafladan إفريقيا oo ay soo abaabuleen haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo ujeedkeedu ahaa wareejinta hadiyad kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha dagaalka cadowga lagu horfadhiyo munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale culimo waxgaradka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada taas oo ka dhacday dhismaha hoolka cusub ee khadiija binti khuwaylid ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah hawsha la iskugu yido insha allahu tacaala oo ah jihaadka ilaahay ee socda in wax lagu darsado ruuxii ku darsada dhaqaale ruuxii ku darsada xooggiisa ruuxii ku darsada carabkiisa ruuxii ku darsada qalbigiisa ruuxba waxbuu ku darsadaa insha allahu tacaala marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaas ha idinkaga dhigo hawshaa maanta ha u soo diyaariseen inaad kaga qayb qaadataan idinkoo ah gabdhihii bu-aale ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa iyo jihaadkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiinna iyo kii waalidiintiinna allah ku dhaafo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa munaasabadii haweenka bu'aale ay sahayda ugu wareejinayeen ciidanka mujaahidiinta iyagana goobta ka hadlay meekelasuu mahadnagaa xabliisasuu xilqaamano juhudcaykay beesan suu mahadnagna insha allahu tacaala ilaahay maysuun ku tuugnaa weli isow beesan miisaankisow aakhir ilaahay hanka kabalin insha allahu tacaala gabdhahaas maanta waxa deeq oo meesha yeella keenay ee ilaahay waafajiyey inay meeshaas keenaan ayaan u mahad celinaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa miisaankooda qiyaamo allah ugu kabo ee geeridoodana shahiid allah ka dhigo ee gabdhaha bu'aale maanta keli ma aha inta goobood inta gooreen meeshan soo istaagay ee alaab noocan oo kale ay bixinayaan lama tiri karo
gabyaagi carays ciise wuxuu yidhi odagu waa hawsha guud ayana hoostay hayaan hooyadu waa lama huraan xaqiiq weeyaan ninkii ay walaashii iyo hooyadii iyo xaaskiisa caaggana u tolaan buskudkii timirtiiyo jalbaabkana ka daba qaadaan koobabkayna garabka ugu xidhaan ma soo joodsanaya gadaal muruka ma qabo mid ka mid ah dumarkii soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan ayaa munaasabada ku soo bandhigtay noocyada ay ka kooban yihiin hadiyadda ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta walaalaha oon la hadlayo mujaahidiinta ah waxaan hadda idinku soo diyaarinay ee halkan ka muuqda haddaan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqnaa gobolka jubbada dhexe ee bu'aale caagga tolan waa lix boqol iyo konton timirta aan ugu talagalnay konton iyo laba kartoon oo timirta la yidhaahda saad oon ugu talagalnay mula- walaalaheen mujaahidiinta ee ribaadka ku jira ee furinta taagan waxaan kaloon soo diyaarinay go' ay ka huwan lahaayeen walaalaha furinta taagan ee ribaadka ku jiro ay ka huwan lahaayeen dhaxanta iyo qoraxda oo ah ka kooban boqol go' waxaa kaloo oon halkan ku soo diyaarinay koobkii lagu cabaayey shaaha ay ku cabaayeen mujaahidiinta ay du- la- ribaadka la gelhayeen oo ka kooban laba boqol iyo labaatan iyo laba caag waxaa kaloo oon halkan ka soo diyaarinay cumaamada ah ee afartan iyo siddeed xaba ah funaanada afartan iyo siddeed xaba ah buumayaal labaatan iyo afar xaba ah waxaa kaloo meeshan ka soo diyaarinay saliiddii loogu talagalay walaalaha mujaahidiinta inay qoryaha ku sifaystaan oo ka kooban lixdan caag ah waxaa kaloo halkan ku soo diyaarinay toorriyihii lagu qali lahaa ama ableyda ama mindida sidii loo yaqaanaba gaalada lagu gowrici lahaa ee lagu qari kurka looga jari lahaa oo afar xaba ah waxaa kaloon halkan u soo diyaarinay walaalaheena mujaahidiinta ee ribaadka taagan ee timir ee bahasha loo yidhaahdo shaambada oo ka kooban shan boqol iyo lixdan xaba aan ugu talagalnay inay ku qabaystaan waxaa kaloon u soo diyaarinay walaalaheena buskud ka kooban toddobaatan loor intaasaan ugu talagalnay ma ahan markii ugu horreysay ee haweenka degmada bu'aale ay sidan oo kale u bixiyaan agabyo kala duwan oo ay ugu talagaleen halyeeyada mujaahidiinta waana hadiyad sannadla ah oo sannad kasta mar ay sidan oo kale u bixiyaan iyagoo gudanaya waajibaadka ka saaran ka qayb qaadashada jihaadka ka socda geyigooda mahadsanid bukhaari warbixinta cabdiwahaab waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu